magaalada muqdisho oo runtii dad lagu qiyaasay nus milyuun noogana baahan inaan xal waara u helno oo ay la mid noqdaan muwaadiniinta soomaaliyeed marka waxaan wasiirka uga mahad celinaa runtii wada shaqaynta iyo sida ahmiyadda gaarka aan wada siinayno inaan shacabkeenna annaga u gurmano si soomaalinimaah isla markaana xal waara loogu helo waxaan kaloo ka wada tashanay sidii xarun gurmad qaran magaaladan muqdisho looga hirgelin lahaa runtii si loogu adeego bulshada markii baahiyo timaada iyo masiibooyin iyadana isla garanay ahamiyadda gaarka u leedahay shacabka soomaaliyeed meel walbu joogo magaalada waxay noqon kartaa maxale caasimadii barkacyaasha dadkana waa dad dhibaataysan maal ka soo ordeen dagaalay ka soo ordeen abaaray kasoo ordeen daaday ka soo ordeen in xal loo helo ee waxay xuquuqa u leeyihiisa muwaadinimo ah maarta oon oogistaan qodobka labaad aan ka wada hadalnaya anaga iyo gobolka banaadir waa in la helaa xarun qaran oo gurmad deg deg ah waa muhiim sababtaa qaraxii weynaa oo dhacay afar iyo tobanka octoobar meelaan wax ka bilaabanaa kisweyna marka taasoo kale u dhaca